أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ceyriyey taliyihii sirdoonka riddada murtadsan balooshe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta siyaasiyiinta mucaaradka ayaa samaystay madal ay ku midaysan yihiin oo ka dhan ah murtad gurguurte iyo kooxdiisa taliska ciidanka dowladda saliibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qayladhaamiyey qorshaha dagaal ee ay adeegsanayaan mujaahidiinta al-shabaab isagoona dhanka kale u deeriyey dowladaha afrikaanta dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa sheegtay in maraykanka uu doonayo in dal madax bannaan uu u aqoonsado maamulka riddada ee somalilan howlgal qarax ah oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay degmada baar dheere ee wilaayada gado mashquul ballaaran oo ku aadan munaasabadda udxiyada ee ciidda carafo ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay munaasabad lagu maamuusayey arday baratay qiraa'aadka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday xarunta machadka imaamu sakhaawi ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ardayda dhigata madaaris ku yaal wilaayaadka bakool iyo galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ceeriyey taliyihii sirdoonka riddada murtadsan baloolshe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed war rasmi ah oo ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii waxaa loogu yeedhay nabsugidda ninka lagu magacaabo murtada cabdulaahi sanbalolshe kun lay golaha wasiirada kooxda riddada ay muqdisho ku yeesheen uuna gudoominayay murtada xamse cabdi barre ayaa xilkii uu hayo looga xayuubiyey sanbalolshe waxaana taliyaha cusub ee ashaadalo dirirka loo magacaabay maha salaad oo horey xilkan u soo qabtay shaqaka ceerinta lagu sameeyey sanbalolshe ayaa isbuucidii lasoo dhaafay si aad ah loo hadalhayey waxaana ceerintiisa loo sababeynayaa guurdarrooyin isbarkaday sida weerarka iyo halista lagu geliyey murtada xasan gurgurte ee bishii maarso ka dhacay aagaarka madaxtooyada iyo weeraro isxigay oo mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada xalane garoonka diyaaradaha madaxtooyada iyo dhowr camliyaad ah oo ay u dambeysay camliyadii xerada damaanyo bilihii yuusun baluusho ahaa taliyaha sirdoonka kooxda riddada ayaa kooxdan wajahday guurdarrooyin waaweyn waxaana la xasuustaa in mujaahidiintu ay degmooyin iyo deegaano dhowr ah furteen isagoo isaga dab wareegeysanaya aadan iyo baal iyo nookori maha salaad oo hadda laga dhigay taliyaha ashaadala dirirka kooxda riddada ayaa isna la xasuustaa in xilligiisii ay dhaceen camliyaad waaweyn oo ay mujaahidiintu dhegta dhiigga ugu dareen mujrimiintii hogaaminaysay maleeshiyaadka kooxda riddada sida xasan tuure shataqi iyo kuwo kale waxaa sidoo kale lagu xasuustaa camaliyaadkii jaalasiyaadda hotel iswael iyo filorosa mahadsanid marwan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa samaystay madal ay ku midaysan yihiin oo ka dhan ah murtad gurguurte iyo kooxdiisa sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed shirkii toddobaadkii lasoo dhaafay siyaasiyiinta mucaaradka ah uga furmay magaalada muqdisho ayaa xalay soo gabagaboobay waxayna xubnahaasi soo saareen go-aamo ka dhan ah madaxa kooxda riddada iyagoo samaystay madal ay ku midaysan yihiin waxay mucaaradka riddada si weyn uga qayli dhaamiyeen taqadumka shabaabul mujaahidiin waxayna tilmaameen in xaaladda kooxda riddada ay halis ku jirto una baahan tahay in la badbaadiyo soo jeedinaysaa in saamileyn siyaasadeed oo dowladda federaalka madaxda dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka kulan degdega oo la isugu yimaado si dalka looga samatabixiyo halista argagixisada loona mideeyo awoodda iyo abaabulka looga hortegayo duulaankooda war-saxaafadeedka ka soo baxay shirka mucaaradka usoo gabagaboobay ayaa dhanka kale murtad garguurta madaxa kooxda riddada waxay ku eedeeyeen keligii talisnimo iyo fuquuq siyaasadeed oo uu ku sameeyey qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada gaar ahaan maamulada kale ah jubbaland iyo puntland waxayna uga digeen inuu arrimahaasi kusii socdo dhaqaalaha dalka ayaa sidoo kale sheegeen inuu gacanta u galay xulafada xasan garguurte taasi oo keentay bay dhaheen inay ganacsato badan ay dalka kala baxaan malaayiin doolar sababo ku aadan cabsi ay ka qabaan in hantidooda la boobo waxay sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradku garguurte usoo jeediyeen inuu joojiyo boobka dhulalka danta guud ee uu ka wado magaalada muqdisho halka dhanka kalena ay ganacsatada uga digeen iibsashada dhulalka danta guud ee ay boobayaan madaxda ridada madashu waxay walaac xoog leh ka muujinaysaa muddo dhaafka xileed ee dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed taasoo khilaafsan dastuurka dalka iyo midda dowlad goboleedyada muddo kordhinta sharci darrada ah ku biirista xisbiga madaxweynaha iyo burburinta madashii wadatashiga qaran waxayna tilmaan cad ka bixinaysaa damaga damaca keligii talis ee madaxweyne xasan sheekh iyo qorshihiisa muddo kordhin iyo xaqiijinta doorasho keligii ku guulaysan karo madasha waxay si adag u cambaaraynaysaa ku-tagrifalka awoodda dowladda musuqa iyo eexda baahday xaraashka dhulkii dowladda danta guud heshiisyada qarsoodiga ah ee ku aadan khayraadka dabiiciga ah ee batroolka macdanta iyo kalluunka in dhaqaalihii dalku u galo gacan in yar oo xulufo laha madaxweynaha qiimo dhac ku dhacay beeca dhulka kaasoo khasaare baaxadla u geystay dad badan oo dhulka maalgashaday dhaqdhaqaaqi ganacsiga oo istaagay taasoo keentay in hanti badan oo balaayin doolar ah dalka lagala baxo dabadiisana lagu maalgashado rajabeel dhallinyaradii kaga dhacay dowladnimada kuna qasbay inay dalka ka cararaan oga digaysaa madaxweynaha xuquuqa siyaasadeed ee uu maamulkiisu ku hayo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo ficilka xalka sii fogeynaya ee furunta siyaasadeed looga furayo gobolka gadow waxayna ku baaqaysaa in la qaado cunuqabadeynta saaran degaanada hoos yimaada dowlad goboleedka jubbaland ugu yeeraysaa madaxweynaha inuu deg deg u joojiyo iibinta dhulka danta guud inta ka harsan shacabka soomaalida usoo bandhigo dhammaan heshiisyadii uu ku bixiyey khayraadka dabiiciga dalka oga digaysaa ganacsatada soomaalida inaysan ku kalsoomin iibsashada dhulka danta guud oo aan loo marin sifo sharci ah meel kasta uu ku yaallo shirka usoo dhammaaday hogaamiyayaasha mucaaradka ridada ayaa ugu dambeyn waxay ku dhisteen madal ka dhan ah madaxa dowladda ridada waxayna guddoomiye ka dhigteen shariif murtad oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaaradsan hannaanka maamul ee garguurta iyo kooxdiisa mahadsanid cabdulqani taliska ciidanka dowladda saliibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qayladhaamiyey qorshaha dagaal ee ay adeegsadaan mujaahidiinta al-shabaab isagoona dhanka kale u deeriyey dowladaha afrikaanta walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya mar kale taliska maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ku celiyey in uusan sii wadi doonin taageerada ciidan iyo midda amni ee uu siiyo dowladaha dhaca qaaradda afrika xilli mujaahidiinta ka halgamaya qaaradda ay sii xoojiyeen dagaalka jihaadka ah mas-uulka ugu sarreeya ciidanka kufaarta maraykanka ee loo yaqaano africom ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ka sheegay inuu sii ilaanayo wakhtigii uu maraykanku sii wadayey taageerada uu siiyo ciidamada afrikaanta ah genaraal michel langley oo ah taliyaha africom ayaa taliyayaasha ciidamada dowladda afrika kula hadlay magaalada nairobi wuxuuna tafaasiil dheeraad ah ka siiyey marxaladihii ay soo martay taageerada maraykanka ee dowladahan isagoo walaac ka muujiyey in isbedelo uusan maraykanku jeclaysan ay suurtagal tahay inay ka xasilaan waddamo dhaca afrika ma ahan mas-uuliyadda maraykanka inuu sii ahaado ilaaliyaha nabadda afrika waxaa la joogaa wakhtigii uu dal walba mas-uuliyad iska saari lahaa ilaalinta amnigiisa ayuu hadalkiisa sii raaciyey genaraal langley mar uu soo hadal qaaday hubantila'aanta ka taagan maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayuu sheegay in arrinkaa ay wiiqayso howlgallada ashaaradiriirnimada ee ka socda dalka
that, that question there is uh, really a policy question and, uh, and a uh, diplomacy uh, type question. And I know that uh, uh, the AU and the UN are working uh, are working to solve these problems. But from a security perspective and more operational perspective that I bring, uh, we do uh, you know. Uh, wish for the sustainability of long-term uh, stability in Somalia.
arrintaas waa su-aal la xiriirta siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxaan ogahay in midowda afrika iyo qaramada midoobey ay ka shaqaynayaan sidii dhibaatooyinkan loo xallin lahaa balse aniga waxaan ka hadlayaa dhanka amniga iyo howlgalka waxaan jeclaan lahaa in la helo xasilooni waarta oo mustaqbal dheer ah oo soomaaliya ka hana qaadaa taasi waa sababta in la dhiso awood amni ee soomaaliya ay muhiim u tahay dhammaan waxa soomaaliya ka socda halkaas ayay aniga iga bilaabataa doorkaygu waxaan ku dadaalaynaa in la abuuro mas-uuliyad adag oo dhexmarta iskaashi ballaaran si ciidanka soomaaliyeed ay u gaaraan yoolkooda amni caawimaada dhaqaale ee a u s som waxa ay muujinaysaa caqabadaha jira laakiin aniga qaybtaas si toosa uma galayo waxaase xusi lahaa in haddii arrimahan la xaliyo ay sahli doonto sii socoshada howlgallada ay wadaan ciidanka soomaaliyeed ee la dagaalamaya al-shabaab sidaas darteed waxaan ogahay in maraykanka uu weli la shaqaynayo daneeyayaasha soomaaliyeed saaxiibada iyo diriska si loo xoojiyo iskaashiga lagula dagaalamayo cadowga adag wuxuu intaa ku daray in isbeddelka mudnaanta difaaca ee maraykanka iyo istaraatiijiyada qaran ee dib loo habeeyey ay keenayso in la dhimo kaalmada militari iyo barnaamijyada tababarka ah ee maraykanka uu siinayay dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ah waxa uu si gaara u sheegay inay dhimayaan waxa uu ugu yeeray kaalmadii ay siin jireen dalaal ay ku jirto soomaaliya inkastoo ay sii xoogaysteen dagaalyahanada jihaadiga al-shabaab waxaana xilligii hadalkani jeedinayay hortiisa fadhiyey jenaraal udawaa yuusuf raage oo ah taliyaha maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya gaal michel langley wuxuu ka qayla dhaamiyey tabaha ay mujaahidiinta al-shabaab adeegsanayaan si kasta oo ay diyaaradaha maraykanku ay duqeymo ugu geysanayaan furimaha dagaalka ayay sii wadaan taqadumka ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ee carartuurka u ah saliibiyiinta wuxuu carbaabay in weerarada kamaa-inta iyo qaraxyada miinooyinka loo adeegsado ay yihiin hub halis ah oo dhibaato weyn ku haya xulifada maraykanka ee dhulka oo uu ula jeedo maleeshiyaadka murtadiinta ee amerikaanku soo carbiyeen
uh, which is entrenched, wealthy, and large Al Qaeda group, as you well know. And they are, uh, but we know that uh, these groups uh, are have been uh, adapting.
duqeymaheena cirka ayaa sidoo kale taageeray dadaalada ciidanka soomaaliyeed iyo a u s som ee lagula dagaalamayo al-shabaab oo ah koox si xoogan u xididaysatay hodan ah kana tirsan alqaacida sidaa aad si fiican u og tahay waxaa kale oo aan ognahay in kooxdan ay la qabsadeen xaaladda ayna kordhiyeen adeegsiga weerarada dhabagalka ah iyo qaraxyada i e d-yada sidaas darteed duqeymahan sii kordhay waxay keeneen guulo istaraatiijiyadeed oo ka dhan ah al-shabaab laakiin guul waarta waxay u baahan tahay istaraatiijiyad dhammaystiran iyo in la xaliyo sababaha aasaasiga ah ee amni darrada taasoo u baahan dhisada hay-adaha ciidanka soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda dowladda silibiyadda maraykanka iyo guud ahaan gaalada caalamka ayaa ku fashilmay duulaankooda dulmiga huban ee ay ku soo qaadeen dalka soomaaliya iyadoona taliska kufaarta maraykanka ee africom dhowr jeer uu ka qayla dhaamiyey awoodda sii koraysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid abuusheyba dowladda siliibiyadda ingiriiska ayaa sheegtay in maraykanka uu doonayo in dal madax bannaan uu u aqoonsado maamulka ridada ah ee somalilan mar kale waxaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya walaalkeen marwan xoghayihii hore ee difaaca dowladda ingiriiska haddana ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee ingiriiska gafin william soma ayaa sheegay inuu hayo xog dhammaystiran oo muujinaysa inuu maraykanka uu somalilan aqoonsanayo isagoona sheegay in xogahaasi uu ka soo xigtay saraakiil ameerikan ahaa xildhibaankan oo waraysi siinaya wargeyska guardian ayaa sheegay in maraykanka uu isbeddel weyn ku sameynayo siyaasaddiisa ku aadan soomaaliya islamarkaana uu meel iska dhigay inuu aqoonsado soomaaliya oo mid ahaa waxaan la hadlay dhowr qof isbuucan waxyaabahan ka ogaadayna waxaa ka mid ah in aqoonsiga uu meel fiican marayo sidoo kale hore ayay uga tageen maraykanku siyaasadda iyo midnimada soomaaliya ayuu yiri william soma xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka ingiriiska ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in maraykanka uu noqon doono waddanka ugu horreeya ee si rasmi ah u aqoonsado somalilan wuxuuna intaasi raaciyin taraam uu aqoonsigaasi dhammaystiri doono inta aanu ka dhammaanin muddaxileedkiisa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aad isku soo tarayay wararka sheegaya in maraykanku qorsheynayo inuu dal madax bannaan u aqoonsado maamulka ridada ah ee somalilan sidoo kale arrintaani waxaa bilihii lasoo dhaafay warbaahinta ka sheegaya xubno ka tirsan maamulka ridada ah ee somalilan kuwaas oo sheegay in meel wanaagsan ay u marayso aqoonsiga ay ka sugayaan dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka howlgal qarax ah oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay degmada baar dheere ee wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax ku weerareen xerada murtadiinta nisa ee magaalada baar dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado waxaana jira khasaare gaaray cadowga sidoo kale wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee baraxow ee degmada baar dheere mashquul ballaaran oo ku aadan munaasabadda udixyada ee ciidda carafo ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay sida warbixinta warkan uu inoogu diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman galadaha uu allaah ku manaystay addoommadiisa waxaa ka mid ah inuu u sameeyey wakhtiyo ay gutaan cibaadaad gaar ah oo ay u kala tartamaan xaggiisa mid ka mid ah mawaasiimtaasi kheerka badan ayuuna allah dhex yeelay bishan barakeysan ee dulxija nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam uu uga markhaati kacay ummaddiisa yowmul ciidul adxa almubaarak ayaa ka mid ah nimcooyinka waaweyn ee rabbi nagu galaday waana maalin gowrac oo alle loogu dhowaado rasuulkuna uu ummaddiisa ku buuriyey inay udxiyaystaan si kan waxaystaa uu u quudiyo kan miskiinka ah farxadda ciidduna sidaa ku kaamil noqoto maadaama maalmo kooban ay naga xigto ciidda iyo maalmaha xiga ee kheyrka badan ayaa si weyn loo dareemayaa soo dhoweynteeda guuxa iyo sawaxanka aad maqashaan waa sayladda xoolaha degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay halkaas oo aan shalay booqasho ku tagay xilli suuqa ay joogeen dad fara badan oo u diyaargaroobayay ciidda carafo iyo udxiyada suuqa xoolaha degmada buulafulay waa mid furan toddobaadkii maalinka sabtida oo keliya waxaana lagu iibiyaa noocyada xoolaha sida geela lo-da iyo ariga haddaba shalay oo sabti ahayd aad ayay uga duwanaa dhaqdhaqaaqii hore ee suuqan dhinaca xoolaha maadaama ay dadku gadanayeen xoolaha udxiyada ay ugu talagaleen haddaba waa sidee sicirka siyradda xoolaha ee degmadan waxaana arrimahaasi ka horeystay qaar ka mid ah ganacsatada iyo dalaaleyda degmada buulafulay suuqa waxaa dhognahay buulafulay xoolaha keegna maana aad iyo aad u kalkadameeyin maasha allahu buulafulay isaarataay magaalo oo istaartiijiay xoolageed loodo eriga keele nidaamka maana lokalkeeshiya eriga u daran caarafadii eriga macnaha dhulo waa dhaway erig buurin waxaa waaye sideetan doolar toddobaatan doolar toddobaatan iyo shan ugu yaraan sagaashan intaas aniga waxaa ka keena neef yaal badana keena waxaa ka keena badiguduud tuulo leeray waxaa i gadmay eray sideed nafa erayga nur ahaysidaay dhul dhul nur lahu aad iyo aad dogan dooyaas hadaasheer dooy markii kadib hadda jawaaya umood aad aad maasha allah u yahay erayga daagas maasha allah caaranka shara meel kasta biyo u shara bismillahi rahmaan rahiim maay xasuun rahiim dhaara xasuun teebalan ku fariya hey dilay digmad bolo fulay inanka safayleelin sheeni jeeg maasha allah baaje iidan dareeri hey urgudu wiig iyo irinka dhaga aarafaad la goreeyo baaje safayleen dareeri ee san wiinka aarafadiyo irin wiinaga ee san jo siitin isagaashan 25 dhahay dollar 25 dollar siitin 5 dollar yaan dhahay ha antii goonagan 70 ilaa 60 markii ilaa 60 iyo 70 hay arfaada markii la deeray ilaa siitin ki barimiisayna sagaashan targadahay nawaahiga degmada fullay tuulaarkii hoos ku inay leeyahay sidoo kale goobaha aan taga waxaa ka mid ah qaybta lagu iibiyo geela ee suuqa degmada buulafulay waxaana ka muuqanayay mashquul zaa'id ah bismillah geel ganacsiga ka mid ahay ganay baa la yidhaahdaa geel aad baa qaali u yahay geela weeraha konton iyo shan alla afartan iyo sideed u sukeys geela koobaanay soddon iyo shan alla soddon alla labaatan iyo sideed u sukeys qeymaan aad baa qaali u yahay geel aad baa u sareeyaa maanta wan iyo shan neef baan gatay maasha allah aa wan aad baa qaali u yahay geel hashaan u dambeysay alaamayn konton milyan beesa ka alaameeyay ogol ogol hor qiimaha maxaa ahaa jiray afartan iyo shan qiimaha hashi ahayd hadda maan konton aan noqotay hadda konton waxaa ku darsoontay shan milyan shan milyan ku darsan hodlayada iyo idiidii waxaas u yeelayaan aad baa qaal u yamaan maasha allah kala kala keenay geelaas oo geelaas maxaa laga keenay jawaay baa laga keenay dhinacan meel jawaay la yiraahdo maaswi iyo maasgool meelahaas laga keenay dhinacan qaarna burgudka laga keenay meel yare qaarna dhinacan qaarna duya laga keenay kana yar aleegas intii kalaamaan idiid waa geelaa naga yaraa saas darteed baa qaal u noqday alxamdulilah si hadda hadda hadda wiribo kii cusub baa lamana ku cayko xamar kii kawaanleydi xamar qaada teegan jeydu koon kawaanleydi iyo dadkii oo alxamdulilah oo beled dekanaya xaafadaha dadkii dekanaya oo waalada kurbaata saddex shir lama shir gaashin baad aad oo sariya aad oo filan maasha Allah way ee 10 milyan 7 milyan 6 milyan 5 boqol shan milyan shan boqol saas u badan yihiin kahor waxay ahayd alxamdulilah waqtiga bahoogaad ahayd hadda bahagaamad laakiin bahoogaad sagaal sideed kalkisar laakiin hadda dhextan kastoo hoosaan u dhaxda laakiin laakiin maan joogay aad fal mashquulkan la mid ah waxa uu ka jiraa seeladaha xoolaha lagu kala iibsado ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay iyadoo si guud muslimiinta ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciiduladxal mubaarak mahadsanid abu ayman munaasabad lagu maamuusayey arday baratay qiraa'aadka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday xarunta machadka imaamu sakhaawi degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya وصرت معززا لما سموت فعشر قراءتها قد ختمت بحمد الله أتممت وفزت waxay ahayd xaflad nuuceedu ku cusub yahay wilaayaadka islaamiga ah iyo inta badan gobollada dalka soomaaliya waa xaflad lagu maamuusayey arday baratay xifdinta kalaamka allaah kuna darsatay inay bartaan qiraa'aadka lagu akhriyo qur-aanka kariimka ee tobanka ah iyadoo loo marayo waddo musalsal ah macadka imaamu sakhaawi ee qiraa'aadka iyo ijaasada sanadka waxaa markii ugu horreysay xaruntiisa laga yagleelay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe muddo hadda laga joogo shan sano xilligaasi xarunta machadka waxaa soo hiigsaday qaar badan oo ka mid ah dhallinyaro ka koobnaa wiilil iyo gabdho kama marneen dadka waaweyn kuwaas oo ka kala yimid gobollada dalka soomaaliya maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay machadka ayaa dhigay xaflad ay ku qalin jebinayeen dufcadii labaad ee uu soo saaray machadka imaamu sakhaawi kuwaasoo ka koobnaa wiilil iyo gabdho inkastoo qaybta koowaad ee xafladda loo dhigay gabdhaha ka qalin jebiyey machadka halkii ay ka socotay xafladda waxaa soo xaadiray culimmada mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo midka degmada waxgaradka maamulka machadka macallimiinta iyo ardayda kuwaasoo dhammaanba ay ka wada muuqatay farxadda ka soo qaybgalka xafladda mid ka mid a culimmadii xafladda ka hadashay ayaa jeediyey kelimad ku saabsaneed ahmiyadda uu leeyahay barashada qur'aanka kariimka iyo in lagu dhaqmo marka maanta waxaan arrinkaa ka fahmaynaa marka inuu ahlul qur'aan soo noolaadeen marka saas darteed marka waxaan isku baraarujinaynaa marka nicmadan oo tan ah oo maanta laleeyahay qur-aanka xifdintiisa in laga soo gudbay qiraa'aad la bartay laleh ijaasaa la bixinaa xifdin baa u baahan yahay dadka ahlul qur-aanka eh waa dadka ilaahay ku leh arlada dusheeda maamulka guud ee machadka ayaa ka warramay xafladda lagu maamuusayey ardayda dhammaysatay barashada qiraa'aadka iyo culuumta qur-aanka ardadaani maanta waxaa la siin doonaa insha allah ijaaza maca sanad bilqiraa'aati alcashri almutawaatira min طariiqay الshaaطibiyati waddura iyo منظومة الشاطبية أما حرز الأماني ووجه التهاني إجازة ذي تحفة الأطفال والجزرية waxaa dheeri u ah oo ardadan maanta la sii doono haddii ilaahi subxaana wa tacaala ka raali noqdo shahaadatu takharuj oo mustaweedu uu yahay dibloom insha allahu intaas kadib macadkani alimaamu sakhaawi waxaa la aasaasay kun afar boqol afartan iyo labadii muxaafadada jilib sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isagana xafladda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ujeeddada xafladda ardayda muddada dheer ee afarta sano macadka dhiganaysay ee maanta qalinjebinaysa inay ijaazo iyo shahaadooyin qaataan ardadanna waxaan leenahay dadaalkiinnii faraha badnaa ee muddada dheer soo socday ilaahay ha idinka ajirsiiya sidoo kale waalidiintiinna oo iyaguna habeeni maalin tabantaabo iyo ducaba idinla daba taagnaa oo idin diyaarinayey oo idin ducaynayey qarashna idinku bixinayey iyagana waxaan leenahay jazaahum allahu khayran waxaan goobjoog u nahay oo maanta taagannahay xafladdii macadka imaamu sakhaawi dufcadii labaad waxaan dhihi karaa macadku muddada yar ee uu shaqaynayey dadaal iyo juhdi dheeraadayay bixiyeen miro fiicanna way soo saareen siddeetan arday oo ijaasooyin qaadatay waxaad barateen waa ilaahay kitaabkiisa wax la barto wixii ugu khayr badnaa wey qur-aanku waa xablullaahi almatiin ciddii qabsata adduun iyo aakhiraba way ku liibaanayaan waxaa jirta qayb labaad oo isla xafladdan ka mid ah loona dhigay wiilishii ka qalin jibiyey machadka imaamu sakhaawi xaruntiisa magaalada jil mahadsanid dhubow ardayda dhigata madaaris ku kala yaal wilayaadka bakool iyo galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada aan ku horumarno wilaayada galgaduud iyo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
خذوا خالد خيفة فخور أبنا madarasada daarul qur'aan oo ka mid ah madaarista qur'aanka kariimka lagu barta ee deegaanka garbuweyn madarasada daarul qur'aan waxaa dhigta arday fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho daarul qur'aan waxaa ka hirgeliyey deegaankaasi wilaayada islaamiga ee galguduud waxaana wax ku barta arday tiradoodu kor u dhaafaysa afartan arday ardada dhigata daarul qur'aan lagama qaado wax qarash ah waalidiintii ardadaasi dhashay waxayna ardadaasi soo bandhigeen bandhig cajiib ah oo aad u wanaagsan يؤمن أراد إياكم زل آمنوا إيمانا أوتي أبصار إبليس بسلوا بعض بها بكر باركنا به ظهورا أسمع فتنة قتل تكفر تلك تبدون تتوب أن أسمع إسما يسقم ثمنا آثما سبورا ثالث كثيبا مثوبة أجر اجعل هدى الست جميعا جبلا جنود جاعل ربي الله عز وجل من نبيك جواب نبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ما دينك جواب ديني الإسلام سؤال لماذا خلقنا الله تعالى جواب لتوحيده وعبادته وحده بما عرفت الله جواب بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر والسماء وولك ديغاي السماء الألف كديغاي لام نغربي سماء ساسم لك ديغاي ما إمام لك ديغاي ألف لوربي إي ألف لو ديغاي والطريق واو لك ديغاي الطريق الألف لك ديغاي لام نوربي طريقي ضاد لك ديغاي ألف لوربي ريقي ريرا لص ديغاي ريقا بلص ديغاي وما واو لك ديغاي ما ميم لك ديغاي ألف لوربي
macalinka madarasada daarul qur'aan ayaa wax ka weydiinay xaalka madarasada iyo waxyaabaha lagu barto madarasada madarasadana waxa weeye een, ardayda dhigata waxay ku kooban yihiin ee, wiil iyo gabdhaba iskugu jiraan waxaa weeye hadda waxbarashadoodana aad bay ugu fiican tahay dadaalkooda iyo juhdigooda meel fiican ay hadda ay marahayaan ardayda saddex mastabay ku kooban yihiin mastabaha oo waxa weeye awal iyo mastaba thaani iyo mastabo thalith saddexda mastaba ayay ku kooban yihiin qayb hadda waxa weeye qur-aanka hadda waxa weeye dhiganaysa iyo qayb hadda waxa weeye ka isku jiraan qayb kale oo hadda waxa weeye oo, ee, saddexaad oo hadda waxa weeye alifka ayagan ay ku jiraan intaas saddexdaas ayay u qaybsan yihiin ardayda deegaanka garbuweyn waxaa laga dareemayaa horumar dhanka dacwada ah mahadsanid cabdiraxiim markana aan eegno wilaayada bokool iyo waryaheenna xasan cabdiraxmaan abuuxasaan taajul waqaar waa macad lagu barta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxa uu hoos tagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana mid ka mid a faracyada macadkaasi muddo shan bilooda uu ka furan yahay degmada rabdhuure muddada uu furan yahay macadkan oo ah shan bilood ayay ardaydu xambaareen culuum kala duwan oo sharci ah waxayna ardayda diiradda saarayaan barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa iyagoo u baranaya si tajwiida munaasabad dhowaan ka dhacday degmada rabdhuure ayay ardaydu ku soo bandhigeen qaybo ka mid a waxyaabihii ay barteen oo uu ugu horeeyo qur-aanka kariimka qowlka alleh waxaa munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada rabdhuure odayaasha culummada iyo waalidiinta degmada kuwaasoo kalimaad kala duwan oo qayima munaasabadda ka jeediyey ugu horeyn sheekh xuseen oo ka mid a culummada degmada rabdhuure ayaa kelimad tawciya ah munaasabadda ka jeediyey walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanshay walaadageeka fadhiiladiisi iyo feersheedla sheega hooba dheere walaada daqiiqado i saacdooga gudaadela ku sheego kora majaraan marka may waa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaam shay qur-aankan sharaf iyoon amaagmaynka falanaana ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaam shay eyi marka may waa ikhwaani may dardaaramaana ilaahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankan kagee aan ka dhowaanan ka dadaalnan xifdiday tartiil shay itqaan shay in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka dhowaanan waana ka dadaalnan dardaaramaana waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay samadoon maxamed madnuur oo ka mid ah samadoonnada degmada rabdhoore
maalin iyo halkii shan bilood ilaahay khayr siiya mayb waa miir hasaariyo maasha allah ilaahayiina hay ilaahay xifdeen ilaahay aan tuugane iyaalka nogeyka hata walala barina may an dardaarmeeye iyaalka jiilka hata habahya etiin walgeeka ilaahay marshe adigaa dhan iska koyo musaabaqe aad la suubay diinka ilaahay ku korreey madheh ma ilaahay seen tuugane ina ilaahay weynahay waa haydka haydiin ziyaadii ardayda taajul waqaar faraciisa degmada rabdhuure ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a waxyaabihii ay barteen shanta bilood ee macadka uu furan yahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك من ذنبك وما تأخر ويتم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا ويهديك صراطا مستقيما والنون من ضرافه تحت دعلو وراء دانه لظهر أدخلوا والضار والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوقه الثنايا السفلى والله والذل وثار العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه فالفم عبر في الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرج والخشوم macadka taajul waqaar waxa uu wilaayada islaamiga ee bakool ku leeyahay ilaa shan farac oo kale ah kow degmada rabdhuure labo magaalada boordhuxunle iyo laba farac oo deegaanka ceelansaar ah iyo deegaanka dudumaale ee wilaayada islaamiga ee bakool sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa jira faracyo cusub oo hadda la doonaya in laga furo qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu